Halkani waa shabakada warbaahinta idanews.com waxay idin soo tabanaysaa warar xaqiiqo ah oo ku saleysan dhexdhexaadnimo.
may horta eedanka faraxsanaa walkasta may suurtageliyey dowlad dowladda koonfur galbeed shalay intuuna ka dhisnaya suurtageliyey gaageli milyan ka gorsano horeyba mahan gorsan ee wayn leenaa hambalyo hambalyo hambalyo dhallinyarada koonfur galbeed dhallinyaradii soomaaliya guutaan koonfur galbeed may leenaa hambalyo ciid wanaagsan sanad guuri wanaagsan ciid wanaagsan maalintii dhallinyarada adduunka maalintii dhallinyarada soomaaliya
gobolkii iyo gobollada kale isingla mid ah intii la horumarsiiyey hadalkii hor waaye qodbo kale aan dheeraad haddaan oo kadaraaw kale ma jirta tan lamaad maysan xasuusiya yihiin galabto garoonka doctor ayuba stadium may ka dhigi doontaa cayaaro kubadda cagta cayaaro fudud oo magaalada dhaxdiis ah darajibis iyo barnaamijyaal badan barnaamijku may gacan noosiya yihiin wasaaradda dhallinyarada iyo isboortska koonfur galbeed
Somali Youth Day is a commemoration of the original members of the Somali Youth League.
maanta waa maalintii lagu dhawaaqay s y l kii soomaaliya youth leego waxaa muhiim ah in ay gaareen ujeedkii ay lahaayeen waxaa la taaban karaa in ay ka qayb qaateen horumarka iyo nabadgelyada dalka boqolkiiba toddobaatan soomaalida waa dhallinyaro waana lafdhabarta dalka waa dad lagu yaqaano aqoonta iyo ka qaybgalka horumarka These must be harnessed to contribute positively to Somalia's path to peace and prosperity.
ee wasaaradda dhallinyarada iyo ciyaaraha koonfur galbeed soomaaliya waxay qeexaysaa ama ay u caddaynaysaa dhallinyarada koonfur galbeed soomaaliya inaysan howlaha ama qorshayaasha dhallinyarada ay u hayso aysan ahayn xaflad keliya xuska maalinta shan iyo tobanka meey sababta sanad kasta loo xusaa waxa waaye ama loo sameeyaa waxay tahay waa in la hayaa waddadii saddex iyo tobankii ee sawaa'il sidaasi daraaddeed wasaaraddu waxay ballan qaadaysaa ama ay idiin soo gudbinaysaa fariin ah in howl muuqata oo ay wada qabanayaan dhallinta iyo wasaaradda ay bilaabanayso berri toole